Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi ayaa shacabka reer Kismaayo ugu baaqay inay ilaaliyaan biyo-mareennada magaalada si aysan biyuhu u fariisan wadooyinka wadooyinka magaalada Kismaayo oo loo dhisay hab casri ah ayaa maamulka wuxuu wadaa dardargelinta howlaha qashin saarka guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi ayaa shacabka reer Kismaayo ugu baaqay inay ilaaliyaan biyo-mareennada magaalada roobabkii guga oo curtay alxamdulillahi rabbil caalamiin wuxuu da'ayaa maalinta saddexaad wax dhibaato ah oo hadda dadka u yeelana ma jiraan ilaahay baa mahadda iska leh waxaa lagu guulaystay in magaaladii biyihii xoogga badnaay ay eh, ay dhaafaan oo badda galaan awal waxay ahayd argo waddadii habshiil iyo camal iyo eh, hormuud maraysana iyaduna way dhammaystirta qayb ka mid ah biyihiina waxaa la geeyey baddaa la geeyey si allaaligeed waa guul runtii usoo hoyotay magaalada kismaayo iyo shacabkeeda iyo guud ahaan dalka soomaaliya iyo jubbalandba waxaa la rabaa marka maadaama ay magaalada ka dhisan yihiin eh, drainage waaweyn oo biyaha qaadaya dadka reer kismaayood waxaa la farayaa inay ilaaliyaan diraja ilaaliyaan biyomareennadaas si biyuhu u baxaan haddii qof walba oo meesha degan ama aan degganaynba au qashin ku tuuro waxaa dhacaysa inay biyuhu magaalada ku xirmaan kadibna ay dadka waxyeeleeyaan si marka loo badbaadiyo dalkaantisi loo badbaadiyo magaalada iyo bilicda loo badbaadiyo waxaa qof walba mas-uul ka saaran tahay inuu ilaaliyo biyomareennada wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo oo dhowaan la hirgeliyey ayaa loo sameeyey bullaacado ay biyuhu maraan kuwaas oo inta badan xiraan bacaha ka soo bida suuqa